haddaba taariikhda wasiir burci xamsa iyo goorta uu ku soo biiray siyaasadda soomaaliya ayaan goor dhoweyd waxaan ka waraystay ambasador cali siciid faqi danjiraha soomaaliya u fadhiya brussels oo ay qaraaba yihiin marxuun burci haatanna wuxuu ku sugan yahay ambasadorka gobolka texas ee dalkan maraykanka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta aad baad ugu faraxsan ugu faraxsanahay fursada aad ii siiteen inaan ka hadlo maaragtay nin qiimo leh oo wadanka soomaaliya maanta ka tegay ninkaa oo la yidhaahdo professor burci xamsa intaan ka aqaan professor burci xamsa horta deegaan baan nahay marka professor burci markiisii ugu horreysay lixdameeyadii ayuu wuxuu ka baxay state university of california oo long beach ku taalo halkaasoo maaragtay uu biology kaga bartay kadibna wuxuu aaday soomaaliya ayuu ku noqday kuliyadda lafoole ayuu macalin ka noqday halkaasuu gaaray diinka kuliyadda ayuu ka noqday hormuudka hormuudka kuliyadda ayuu meeshii ka noqday kadibna maaragtay burci wuxuu noqday diinkii ugu horreeyey kuliyadda gaheer markii la asaasay diinkii ugu horreeyey kuliyadda veterinariga ah xanaanada xoolaha ayuu noqday marka maaragtay dhowr sanad kadib markaa wuxuu aaday maaragtay waxaa loo magacaabay inuu soomaaliya wakiil kaga noqdo ururkan oo carabta ay leedahay oo la yidhaahdo alesco oo u qaabilsan dhinaca cultureka waxbarashada iyo waxbarashada iyo cultureka u qaabilsan meeshaa buu ka shaqeynayay tan iyo intuusan mataqaanaa kasoo tegin sagaashameydii intuusan soo aadin toronto waa tahay goormuu goormuu markaa siyaasadda soomaaliya galay marxuun xaama burci marxuum burci waxa uu siyaasadda galay markii oo dowladdii cabdiqaasim salaad xasan wasiirkii prime ministerka cali khaliif galeer ayaa u yeeray markaa wuxuu noqday wasiiru dowlaha arrimaha dibadda waaga ayaa siyaasadda soomaaliya burci soo galay kadibna maaragtay burci wuxuu noqday xildhibaan wuxuuna noqday maaragtay wasiirka environmentga waxaana sanadaha ugu dambeyna wuxuu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo haddana wasiirka arri wasiirka environmentga waa gartay inkastoo adigu iminka maraykanka joogto laakiin dhimashadiisii shalay toole hotel naasa hablood wax macluumaada ma lagaa siiyey siduu ku dhintay marxuunku tan iyo shalay waxaanu raadinaynay maaragtay xaaladii burci uu ku sugan yahay ani nin walaalkii oo la yidhaahdo xamsa siciid xamsa oo isaga ka yar oo wadanka kan degan maaragtay reer kentucky ah marka tan iyo xalay waxaan raadinay burci marka ugu horreysa wuxuu deganaa hotelkaas muddo fara badan weligii kama uusan guurin siduu u tagay maaragtay xamar shalito marka dhowr website markay soo qoreen yidhaahdeen burci waa dhintay laakiin xaqiijin lama haynin xalay markii marka waxaana loo sheegay hotelka qeyb ka mid ah meeshuu ka deganaa inay duntay marka xalay markii meedkiisna lasoo saaray ayaa naloo sheegay maaragtay burburka laga soo saaray ayaa naloo sheegay maaragtay inuu dhintay maaragtay marka ma hotelka ku burburay mise qaraxii buu u dhintay mise xabad baa ku dhacday maxaa laydin sheegay idinka wararka annaga aan hayno wuxuu leeyahay meeshii hotelkii ayaa ku burburay maskaxdii ayaa wax ka gaaray jirkiisa laakiin waxba ma gaarin maskaxdii ayaa waxaa la leeyahay dhiig ka daatay ma maskaxdii aa wax ka gaaray waa tahay safir adigu waxaa tahay safiirka soomaaliya ee wadamada midooda yurub brussels baana xaruntaadu tahay allahu naxariistee burci kasta kow qarxan oo ku dhintay sidoo kale bishan bilowgeedii qaraxii kale ka dhacay hotel ku yaalla magaalada muqdisho laba xildhibaan oo dowladda ka tirsan baarlamaan ka tirsan baa iyaguna ku dhintay marka waxaad moodaa dhinaca amniga markay noqoto in saraakiishii dowladda la beegsanayo oo wasiir iyo xildhibaanba ay yihiin taarget oo bartilmaameed adigu dowladda dee safiirna waa tahay dabcan waanad ka tirsan tahay maxaa khaldan bay kula tahay dhinaca amniga
wallahi hadda aniga sidaad sheegtay aniga hadda xamar ma joogin runtii amniga meesha kama hadli karo runtii waxaa ka qaldan laakiin sidaad ujeedid waxaad u malaysaa in maaragtay cadowga ummadda soomaaliyeed ay hoolo ka dhigteen inay khaarijiyaan dadka ugu qiimaha badan ee soomaaliya runtii u huray naftooda laakiin safir cadowga ka sokow dowladda soomaaliya ciidanna way leedahay ciidamo kaleo ilaa labaatan kun ka badan oo ajanabiya wadankii way joogaan laakiin dee weli waxa uun mar kasta dhacaya qaraxyo xiriira oo soo noqnoqonaya waxaana muuqata inaan cashar laga baranayn marka inkastoo dibadda joogtaan ogahay laakiin haddana waxaa la dhaliilayaa dowladdii iyo hay-adihii amniga dhinacii dadkii u qaabilsanaa wallahi horta ani arrintaa feelingkaas maaragtay dareenkaas waan dareemi karaa maaragtay runtii markii hadda aad aragtay dhacdooyinka xamar hadda ka dhacay oo muddo bil gudahood maaragtay xildhibaano aada u qiimo badan oo soomaaliya meeshii lagu dilay in meeshii cillada ay farsamo ay jirto laakiinse waxaan aniga weli aan arkaya in maaragtay dadka hadda shacbi nimankan shabaab la yidhahdo dadki ay ku dhex jiraan waa in nidaam cusub oo loola dagaalama dawladdii ay la timaadaa oo maaragtay tiina hadda waxaan malaynayaa inay meeshii ay ka maqan tahay marka runtii su-aasha laakiin waxay ku habooneed in wasiirka maaragtay amniga iyo hay-adaha amniga la wareysto waayo aniga halkan dibaddan ka joogaa sidaad adig u dareemaysid baan wax u dareemaya laakiin wax hadda aniga xaqiiqa aan kaa siin karo male sida cilladaha meeshay ay ka jiraan wata ugu dambeyntii marxuun burci xamsa ehel iyo carruur ma ka tegey
burci infacta wuxuu ka tegay laba carruur gabar iyo wiil iyo xaaskiisa wuxuuse waxaas wuxuuse ka tegay kale hooyadii oo degan maaragtay maaragtay london wuxuuse ka tagay gabdho walaalihiisa iyo laba wiil oo intaan aqaano laba wiil oo maaragtay oo oo walaalo ay yihiin intaa ayuu ka tagay burci wa tahay ambastor waa allah u naxariista marxuumka adigana samir iyo iimaan adig iyo dhammaan eheladu ka dhintay aamin marxuumka waxa waaye soomaali u ka dhintay intuu ka dhintayna annaga iyo maaragtay intii waalidkiisa ee walaalihiisa samir iimaan allah waa tahay kaasi waxa uu ahaa ambasador cali siciid fiqi danjiraha soomaaliya u fadhiya brusseles oo ay qarab ahaayeen marxuun burci xamse waxaana uu igu warramay khadka telefoonka isagoo ku sugan gobolka texas ee dalkan maraykanka